bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh hamiin fayla kulanto fayla akhyaare meelgoysin ruugtan iyo isulgoysin iin dhegaysaanba waxaa ka dhowaada markale iyo barnaamijka kulunka warsan oo wakhtiyadan oo kalan ku baratan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markii laku raaba hamiinka jimaadaha sabtida hooyadaasa hamiinnimo ehedow isnigniya hooyadaha tasaaragdaniya kabeeganta soddonka bilo tumanaa sannada lamada kun iyo tumiilita qodobada barnaamijka kulunka warsan hamiinnimadan una sinhaynaysiina ka dheega doontan haddii ilaahay useer waliba ku mid eh dagaalan dhexeeya ciidanka dowladda koonfur galbeed militariga dowladda dhexeeya weliba al-shabaab iyo weliba hiraabnimadii geekuusa ku dhiyay deegaanka goofguduud shabeelow dagaalkaas oo la sheegay in uusa dheli khasaare in iska jarta dhimashadii dhaawac waraysiyi arrimoogaas ku saabsan iyo weliba tirada guud ee walhakudeeri dagaalkii geeka goofguduud shabeelow ku dhiya barnaamijka kulunka warsanka dheega doontan taasoo kale dhaawacyadii la hadeersiiye cisbitaalka magaalada baydhabo oo agaasimaha cisbitaalka kuwelbiyow iyo barnaamijka kulunka warsanka dheega doontan maamulka deegaanka goofguduud shabeellowna weliba uuse kuqayli dhaamiyey dadkii laka kor dagaalamiyey ee ku bugtaali deegaankaas in gargaar lalideera maadaama deegaanka muddooyinkii inka dembeybo ku jartii dhibaato dhinigii weliba biilaan ee iyo too markaas caafimaad dare barnaamijka kulunka warsanya ka dheega doontaan guddoomiga deegaankaas oo arrimoogaas ku hadalow qodobada kale ee barnaamijka kulunka warsan hamiinnimadu una sinhaynaysiina ka dheega doontaan haddii ilaahay useer weliba ku mid eh hamiinnimadii xalay hayti weliba tiro madaafiice ama hoobyaalay laha ka weeraray magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool madaafiicdaas oo la sheegay in meel bannaanka ku ee degmada xudur laha ku gemi khasaaraha madaafiicdaas usadheli barnaamijka kulunka warsan iyo ka dheega doontaan guddoomiga degmada xudur madmalang emed oo idaacadda warsan arrimoogaas unku warbiyow qodobada kale ee barnaamijka kulunka warsan hamiinnimadu una sinhaynaysiina ka dheega doontaan haddii ilaahay useer waliba ku mid eh ciidankii dhowaan ha kubahi degmada tiyeglow isla markaasna muddooyinkii indambeeyba roogay magaalada xudur weliba iyo qorsheeyahayna in wakhtiyada dhow iyo reedankanagana magaalada tiyeglow isla markaasna galankuhaynta degmada tiyeglow iyo marlamaad galantiyo hagalla dhaqdhaqaaqa ciidankaas iyo wadaan barnaamijka kulunka warsanya ka dheega doontaan taliyaha ciidankaas hogaamiyahay oo kuna waraysisan ku hayna taasoo kale qodobada barnaamijka kulunka warsan hamiinnimadan una sinhaynaysiina ka dheega doontaan haddii ilaahay useer weliba ku mid eh urur markaas dhallinyaro ee isla markaasna ku dhisan degmada tiyeglow weliba markaas iyo kulungeeka kuweeladana magaalada baydhabo kulunkaas oo iyo ho ku saareen qodobo dhowr eh walina iyoon ku hadalahayana arrimo bini'aadamnimo ee degmada tiyeglow ku jara dhinaga caafimaadka walbarashada tan iyo intii al-shabaab deegaankaas galantiyo ongalli barnaamijka kulunka warsanya ka dheega doontaan dhegaystayaal qodobadaas iyo qodobo kale oo wali haniisaa'ida isan dheega doontanya barnaamijka kulunka warsan siinkaani dhegaystayaal mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo barnaamijka hasaari cabdullaahi nuur aadan jecelow iyo barnaamijka siina darees yahay faysal dhaawina farsameeyahay mar kale iyo kulanka warsan waayahay mar kale iyo barnaamijka kulunka warsan iyo dhegaystayaalla hawada siin kulanaha ka dhowaada barnaamijka kulunka warsan iyo gudgale qodobkan koraya ee hamiinimadan kulankuuna ka fiiriyaan weliba uusa nagaday dagaal an dhexeeyey ciidamada dowladda soomaaliya haang maamul goboleedka koonfur galbeed oo fariisan kale ama kalahay deegaanka goobguduud shabeelow iyo weliba al-shabaab oo weerar geeka haqaadi deegaankaasna hakaqaadiya weliba la sheegay in dagaalkaas isu ku dhiyay magaalada baydhabo waa dagaalkaas isku dhiyay deegaanka goobguduud shabeelow welina dagaalkaasi sheegay in uusu dheli khasaareen iska jarta dhimashiyo dhaawac taliyaha ciidanka booliska gaarka ee degma waa taliyaha ciidanka booliska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya maxamed isxaaq arcase oo qaadka taleefonka idaacadda warsan kale xiriirka weliba isu warbiyey khasaaraha dagaalkaasi isu dheli
dagaalka goobguduud shabeelow kudhii adeegsamada ciidamada iskaalmaysa ee xooga dalka soomaaliya ciidamada booliska gaarka ee kadlahayanhayti weerarka nabadiisana faarigahay inay dada guulay ciidamada
may khasaare usi jeysidi dagaalka al-shabaab iyo ka gaadeen deegaanka taliya dhimashada shabaab khasaare derila tumiko kufal ya ya maraha inta dhidigeeda askari ku shaydi marka dee khasaare iyo maaragtay ku badan goobteen
wararka qaar welibaoo sheegahayana in dagaalka muddo saacado badan uusa dareeri oo weliba al-shabaab iyo ansuurtowti in iyo deegaanka margalantiyo hagalla arrin moogaas taliya ma ku jira aan shabaab hadda geega deegaan ka weerarka goobsadaanka mafruub waa dadka badbadaanka ee shabaabta la jarayaan iyagoo laasiyaan dareem ciidamada geelka aan maasi deedan yaa yaa yaa maanta imid saacadaan hatan iyo miili kusoo marka waxaas barbadaan shabaab hortuu hortuu waqti iyo kamaadin naflacaan iyo lankawba timidoonay boodhulka ka dhaway shabaab saacadu amaha jarto waraaba ay ka dhiiqan bahalaan haleeye weerarneed walwiinba maawne shimiga ilaalisaani dagaamiiri kaajeela fadi dhammaan shacabka la faday wargore dalkunsi kusoraya fadi in linjeesida dalkun difaaca iyo dib uxoreyntiisa kushiriiskooda noor istaawiye dadka dirbiyaasha dirada iyo shabaabka buumbuuya wallahi dhalinyaraafasa mille shabaab way la faday in lala dagaalama dalkun wadak badan halgan lahangali badan halgan kasuuye marka way la faday marka wala ata boqol leer wala ata boqol leer wala ataba dadka indaron dadka shacabka nool koonfur galbeed khaasan dadka mas-uuliyiinta wala ataba hool leero dhanka labaatan soldaati weydiyo dhan kasta oo mas-uula wala faday in diyaar garoobo dagaalanka al-shabaab si dalkun dib xoreen lanka oo beedhow leel roogo tumun dhan kasta soldaati lee wada wallahi dalku xorro dhan kasta khusaysa oo kumbad kumata kaloo fadhiyo malaagaasna baaqaasna fursadaadi dalkun walmahan yarna aflacaari inuu nasideesada la faday kasaabkiishaa shabaab dhimashadii waqti jireera daraareen laakiin kugu ha dhimashadii qaraayta ono khasaaro maaba maaba khasaarane ole dhadhaan dalka diintii dadkaan dhibdahayna laakiin oo dhimayo lan shahida ilaahay jinnada maadday firdowsi ku waraabiyow ininkeedana qalsaaro muhaaraan lanka saacadda dhamaati dhimidi wadan sheen dhimidi diintaan dhimidi khasaarahaani
xaalada guud ee deegaanka goobguduud uu ka seeyey marka
iyada maaragtay aan dhawaan ciidamada qalbi ciidamadaas maaragtay deegaanka iyo maaragtay dhibaata ilaahay baa kadeersan alxamdulilah deegaankana degay
taliya ku-xigeenka ciidanka booliska gaarka ee degm ee koonfur galbeed soomaaliya maxamed isaaq arcase oo ku warbiyay dagaalka geeka goobguduud ku dhiiya kaasahay dhinaca kale tiro dhaawacyo ayaa weliba la hadiirsiiyay cisbitaalka guud ee gobolka baay ee magaalada baydhabo welina agaasimaha cisbitaalka cabdifataax ibraahim xaashi isuu ku warbiyey dhaawacyada ee cisbitaalka la hadiirsiiyey
waa mahadsantaha walaal sida aad idinka aad ujeedaan cisbitaalka gobolka baay saaka waxaa la keenay dhaawacyo kala duwan oo markaasi laga keenay dagaalkii xalay ilaa saaka ka socday magaalada goofguduud dhaawacyadaas marka guud ahaan waxay isugu jireen dhaawacyo oo ciidanka ka tirsan ay ahaayeen falila xamdu dhaawacyada guud ahaan marka edhib saasa ama aysan qabin marka laga reebo laba qofood tiradoodana waxay ay gaarayaan waa toddoba qofood marka laba qofood ayaa isbitaalka hadda la seexiyey inta kalena marka dhaawacyo fudud ay ahaayeen dib ayay lugahooda ugu laabteen ma garat mayna iska jiraan dhaawacyada dad shacab ah shacab iyo ciidan iyo inaska jiraan mise dhammaantihoo ciidan yahaayaan
walaal anaga ka isbitaal ahaan dhaawacyada la keenay shacab ma aan arkin ciidan ay ahaayeen ma garat dhaawacyada marka waxaa keenay marka ciidanka ayaa keenay marka dhakhaatiirta iyo shaqaalaha isbitaalkana in badan way dadaaleen labadaas qofood hadda aan kuu sheegaya xoogoo dhaawacyadooda halis ah oo hadda qaliimo ay galayaan saalada ay fuulayaan ma garat lamada qof halista ee dhaawacyadii oo aada sheegtay in ciidan olisi bal nin faafahay dhinigo dhaawacyo dhinigan olisi
markaan ku dhahay dhaawacyadooda culisiina dhaawacyo oo micnaha isbitaalka uu ka qaban karin ma ahan isbitaalka micnaha waxa uu ka qaban karaa waa dhaawacyo markaas u muuqda in la seexiye ay ahaayeen mid waxa waaye labadaba xabade ayay ku jiraan marka keli waxay u baahayeen xabadaha in laga saaro ay u baahayeen mid dhinaca caloosha laboratomy ahaan ayuu noqonayaa caloosha in laga qalo xabadda lagaga soo saaro midna birada ayaa kaga jirtaa marka dhaawacyadooda sidaas waa labada hadda la seexiyey
agaasimahaan kale ee dhaawacyadii fudud ee cisbitaalka la jiifiyey mise ee way nagay oo weliba xaafado joo la jiifiyey Ee, dhaawacyada kale hadda aan ku sheegay marka labada la- la- labadaas laga reebay oo xabadaha ay ku jiraan inta kale waa la dhabiibay ee si fiican in dhakhaatiirta ugu dadaaleen iyo shaqaalaha wayna ku mahadsanyihiin ee dib ay guryahooda ugu laabteen waxaad isbitaalka la seexiyey ma jirto ma garata tirada guud maga iska nagadaasi marka tirada guud ahaan toddoba ay noqonaysaa laba hadda la seexiyey iyo shan oo dib u laabatay
agaasimaha cisbitaalka magaalada baydhabo cabdifadaax ibraahim oo idinku warbiyayay dhaawacyadii geedka cisbitaalka lahdirsiya kaasaay dhini kala maamulka deegaanka goobgudus shabeelow weliba uusa ku hadalay dagaalkii geeka iyo weliba shacabkii ku roorayay dagaalkii geeka kudhihi deegaankaas goobgudud saas oo kale weliba uusa codsaday gudoomiyaha deegaankaas in laladeera dadkii ku bugtaalay dagaalkii geeka kudhihi deegaan goobgudud saas oo kalena dhibaato iyo ku teegantay dhinaga caafimaadka iyo bi- iyo weliba biyo deegaanka gubgudud in wal lagu qabado xuseen wardheere gudoomiyaha deegaankaas oo idaacadda warsan warmay waliba usarey
ayaan deegaanka goofkaduu jireelow ee deeka degaala kudhii nama toobsiditookalata uyaniska nagdi een arkikidin aanati dawladda kasugana haysata ee deegaanka shacabka degan een waxaa ka deeday oo dhibaatay dhaawaya walma jiraan laakiin wali jira barakaa oo foolon wiin dhidhibo badana jira kasi ee, mar haddii shacabkii la kor dagaalami oo weliba ada sheegta dagaalka in halmar uusan dhinin dhowrtoo kale iska nagdi ee, shacabkii barakay ee, meeloyo un rooren ee xabadiyo ku galaan inta ku mid ah wallaahi shacabkii baraka ay eedi eediyaan ku teeganta een deegaanka horta waliba shabeelow iskaba duudinshay bii malkarkaw eeda lanka oomayi deegaanka dhow oo biilaa ku guusadaw gabadhoo labaatan kilomitir eh oo manaaf leraw yahayti leraw malaabdo leraw ahayti een waliba waa dadkii baraka aygadanaankianti ahuuliyaalka filaaka yaaka leedoha dadkii eeda baraka wiinin jar hortubana een ooma dhamayay eedaan umanaya kasi
marka deegaankaas dhibabkaas badan iyo ku jar barakaagaasi yahtankuwiin waliba waa eeldaan caafimaad dhaan iskool dhaan walakasa hortubaya ku jari hadana waliba waa olabaaayno hayanaysaa olkii abaatiyaan kulmi dabiicaas eedi eed ya yaan dhibaatoysudin eedaan barakayan haaladi maya siru waayahay mayba fadaya in ee, dagaalka ee, goobgudud ku dhii ee, ada in xaqiijida ee, khasaaranta la eg shacabka ha ku deeri wallahi dagaalka meelaka dhi dagaal oo foolon culus yahay dagaal oo maaragna dawlad deganahay diyaan badanahay shacabka waliba waa idan barakay habadaa si walaaga si ay ku barakay lama maragna shacabka hatu wal deerino oo saaseray majarayda majara waliba waa dadkaas maylayanka dhib badana geeka iyo hortuba abaarnahay oonnahay hadana hadana barakayn meel hata geeg antaa ka suginin leeraw qaab leen hayna en geeda hoos iyo geeda hoos iyo ka buuhan en taasas inga daaya waayahay ee, marka walyaabo shacabkiyo un baahanyiin ee, maamulka ee, koonfur galbeed iyo unku baahanyiin ee, may ay waxyaalo badan u walaasha ebkaasan baahanyi ko horta tankoowaad biilaangu tankada mayb waa caafimaad laangu tankaleed waliba waa walbarasho laangu waliba waa mayanku baahanya shacabkaasi maamulka koonfur galbeed walinku baahanya inka gurmud degdega langurmud gudoomiye ee, goofguduud shabeelow magaalada baydhabo meelyare anjarta oo weliba ee, labaatan iyo dhowr kilomitr ya ee, magaalada baydhabo iyo nisiraan goofguduud iyo baydhabo marka ee, inta badan weliba hana nagday dhibaatada goofguduud ah kuweerasa dhiniga iyo oonlaga iyo caafimaad darada ee goofguduud ku teegin marka maamulka deegaanka iyo tin ee, in isin ee, ceelal markaas lakuqoda deegaanka isin kula hadalaan ee, hay-adoo quseeya arrimoogaas iyo weliba ee, maamulka koonfur galbeed ee, cisbitaalasaas oo kale ee, deegaanka lan sameeya ma faylhayno oo weliba isin juhdi ka biidaan arrimogaas in hoogga isin saartaan wallaahi gooba sheegni gooba ku hadalni aanadii walkale iska dhaaf gurmaha gobolka iyo degmada baanta ku horseedeen waxyaalba yacnoo badan kala iyo waxyaalahani lagana arlada saykow laangu dadka jooga danootum labaatan kun oo kala dhongu maaragnaada biilahelmalle walaayobari walaabay lororay walaorin gureed diirgaanki labaatani walana gade biyoon lukusheeni malaagdiya lakakanooli haddana saasdaaje basana barakaagu ya galay dagaala geesi galay oo yaasnaanayeedan fara badan dadweynahaas weliba labaatani afar saa gudaaji hoobnahanin gurmana waxaan sheegay maamulka koonfur galbeed soomaaliya hantiyeed ibn kujaryaan sheegay waayahay mudane guddoomiye shacabka reer goof guduud walyaabo nololyo iyo ka tiirsanta may ku mid eh ay shacabka iska dhadhahay koo ganacsihay koo beerulehay koo hoolo dhagatihay iska dhadhaha jireen waliba waa kahata miidhan badan ganacsi iyo beeruleyo beerugina abaarsadeen waliba dabeedina siyanaba sibarara dhagati maygu waa nimada ee dadkaasi oo deegankaas kasugun goof gadid walow dadweynahaas bulshadaas xirteeda anibanyi
hadda waliba warar iyo sheegahaya in ciidankii koonfur galbeed yohani militariga dawladda soomaaliya iyo galanta reetahan ka nagan deegaanka goofguduud shacabkii kubugtaada deegaanka ee kuroori deegaanka reetahan ka nagadana oo weliba minitadiyo oo ka jiifadahayana
dadkii oo marne oo kurfoori oo saartahay dowlaha sida dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo dowladda ciidamaanka soomaaliya waliba waa dadkii oo baraka iyoba miildeerkaay dadka waliba waa miildheer yaan barakayna eediyeedaan dhibinina sada silahaya dharaarinin sadaan hata inkor dambaysa saasu dadweynahaas eedaan dhibinyoolaa marka seelaha ka naga kor oo shacabka deegaankii iyo ku barakacan ama iyo ku bugtaalan reedkii oo lahanka ka naga kor aad isleta
wallahi shacabkaasi inan guuro oo wali sabeeya dawladda koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed soomaaliya intii wali sabeeya dadweynahaas inti lungumudo lakanaga deegaankii lakanaga wal aamana lanhada yafare guddoomiyaha deegaanka goofgudud shabeelow xuseen wardheere oo idaacadda warsan waramaya kaasaay guddoomiye iyadaa maasanta adiibidin walaala
talo waaha tajiirin walbaale waaha tubaal hoobba toobiye eta tartiib meelkiin jeese tiirow tallaabo horleeg aaday laboratori ku tabeehe isbitaal tayle wanagaday bulsooy ogaala tiirow rikoobusutallada dhulbatariigay tiirow yorowkome e turki i taywan talyaani isbitaaladii ka taalenballa tartamohaya bulshoy tangna ogaada talahuma lijiife tagtar busigay tilmaamaw daawo tayile bawaayay taas way ku tillaabsaday tiirow isbitaal tayile oo megel i bilaan ariir ilan wiinba liinka taliyawa ta'alli goonisheewa bushe talilayfadaw oo tiirowna ungroogo howaal aysiingle tabne bulshoya toosa tiirow hosbitaal tagtar ilmile daawo tii inkafaylahayti tiirowa liniiskishanay bulshoy ha toosaa kooya tiirow tiirow hosbitaal ogaaw tii bishe walkoo kubaare tagtarka udure guuda tiirow siingrooga baris i juudan beeslaanga lakoo kubaare waana walkoo ka daawaye ditoorka bilaanta i owlaada diyaara siinka'i dhiibdhalme e walayi umulisi dharaaran dhee'aame jirka i udure keliya i beerka tiirow waykoo ka baare waana waykoo ka daawaye tagtarka neerviya i tagtarka hindhafiigowka toddobaadka bisiinkooyan isdiiwaangeliya tiirow shaybaar casri e waleyi kombyuutara isgarbiyaalan oo cudur kasta oo jirka bini'aadinka kadhiyaw lakabaaraw i weliba altrasawn oo kii uurka jarka inti usijara amankii usidhaladaw megal i bilaan waliyayi lakooga
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo nu dhugun sidaatan dhegaystayaal qaybo hore barnaamijka kulanka warsan yaa ku gudi jirnaa qodobka kale ee barnaamijka hamiinimadan uuna ka fiilaan waliba uusanagadayo hamiinkii xalay hayti weliba tiro madaafiice laha ku weeraray magaalada xudur madaafiicdaas oo la sheegay in magaalada bannaanjee mil laba kilomitr magaalada anjarta al-shabaab iyo hoobiyaalaha ku gemeen guddoomiyaha degmada xudur madmaalan emed weliba uusa ku warbiyey arrimoogaas la hariida hoobiyaalkii xalay laha ku weeraray magaalada iyo weliba muddooyinkeen dambey oo degmada xudur iyo hadeerayeen dad markaas aha ku bugtaali degmada tiyeglow oo maamulka dib u dejin sameey
bismillahi raxmaan raxiim kalay nimankii oo nafla caariga ahay ee runtii waa dad nafla caari ah marka meer kastoo macnayo dhan koob rafadaayo nafba haysatoy bu ah lutigin galabtigina ogdaway bu ah iyada maanaha rafade marka nimankaas niman oo nafahaayo nafbahaayo horta dad iyo wayle ambaanya iyo isku duuminle ambaango halay shaqda dhehe iyo way maanaha maalin oo mayo guubyaageraa inuu dadaana milo fog maanaha cidiya magaalada geedi wala kasa tuuran alxamdulilah waan wal korseedi madaafiyo tiiti kuubangala ku korseedi ciidan cararan ciidan rooran meelnaadada ka damboyen markaad wal dhabaatee oo hab yaraatee oo weedintii oo lay shacabka deegaan guji wala ku dhabaatee alxamdulilah shacabkiyo dhammaan dadki reer udurka deeran male marka arrimahaasoo ku jari helay oo macnaha nimankaas oo naflacaadade oo meekasoo ka tijaabaya qaabkaas yaa suubi gudoomiye tirada madaafiicda ee al-shabaab iyo ha ku weerareen degmada xudur warar waliba wararka qaar waliba iyo sheegahayn in magaalada gudaaje dhowr mad- madfaca ka dhiiri marka arrimoogaas may ku jara ma walaasoo ku jar male runaanti meelo magaalo jeesje oo duuraya ka dhiyan walwala ka diiragna male magaalada manaha bugtaas unugu leylu kuya kufadaay mushi wal kubasho kale kufadaay male marka madaafici tiiti aan nahayna koog badan oo ku akhrisan laka gemi ayada ku qorteedi marka martidamana iyada manaha koley meliyo kutumay degmada koley kooran marka arrintaasaan dhiyadii wala dhabaatay ma jiran alxamdulilah soomali dhanba walaa kuya maalin daraha kuwadan meel kastaaso dhaafaso marka walaasina liyaaba masakaana shacabkate kabaraargoma in kastouna magaaladaayna magaalmada gobolka boqoroon ku dhina wili daraha iyo ismiidamin iyo isdilan ku dhina eed maanaa dadyan foo diganaayeen marka walmeel ilaa todoba kilomitr siyeed kilomitr yaa ku jimiino oo bugdoori dheegaahayn marka alxamdulilah ilaahayna walmunigeysina eedana maanaa aan ku nibadam haddii hoobiyaal iyo hagabeen al-shabaab ciidankii degmada roogi ee ammaanka sugaay howlgal iyo sameeyeen oo weliba meeloogi hoobiyaalkaas laa ku gemi iyo howlgal iyo ku sameeyeen jarta jartaa ilaa tuulooyinka waa ku bahanaya ciidamada iyo howlgalan ku bahan ilaa saacdin walka mogni marka kolley waa wal bacsiday ilaa maanaha kolley ciidamadii howlgalkaasa ka jaraan waayahay guddoomiye khasaare hoobiyaalka iyo hagameen al-shabaab iyo jeysideen haatoy naf i maal jarte ma hab yaraatee wal jarman leh qorshaha guud ammaanka la hariiray degmada xudur maamulka kiika usu ku saaran may ay hadda marka roob ammaan hayt magaalada magaalmada wadur wiladham ku dhiyana runtii ammaansheedan fayliyey boqolkiiba sagaal in shaan dheere koro atinayoona ammaankii antila korasin raadayla isugu haay ciidamadiyoona dee dhammaan shacabka maamuladaas ku kaaladaay ammaanka magaalada fayliyey yoona ama ammaankii le macnaha qaabkaas yaan ka jiran marka xaaladda saasu dhinaga hoobiyaalka markuunaa ku gudubna degmada tieglow waliba markaas dhowaan hadeeray dad eedan fara badan oo dhinaga tieglow ku kooyay habugtaali maamulkii degmada xudur yeeta guddoomiyihii degmadaas yeeta bal xaaladda dadkaas iyo dhinaga nolola tiitiyo haddii aad idinku warbiida ma runtii arintii horta rungo nimankaas magaaladiisi waa ku bugtaali wayba kooyani magaaladiisi lamaad magaalmadaas ya kooyan inkastoo lankamadiis gurigii ku bugtaala dhibaato badan la kulamo haddii marbaad hoyga aad markaasooda ka dhaqmaato masahaan gurigaad deganta markaasooda ku tarta safarka yadha haddii aan barta dhibaatadaada gobdaas ogde waa isaas ku ba'san magaaladii kooyan dadyoon kooyan magaalmadaadee kooyan eeda gurmudliin kasuubi alxamdulilah dadka shacabkii onto maamulada dhammaan macnaha mana shareerna gurmudkaas meelin suubi marka insha allah haddii ilaahay armayo waa arinyada dayluhu arinyadliin suubiyu arinyad macnaha shacabka reer hurduraan kamaanaqaw gaar ahaan maamuladii iyo dhammaantiyo marka armoya rumaantii ede dababuus gurja ku baraka ah dhibaatadan ka sugan intaas mushii walba dhibaato kale ma ku jartata alxamdulilah mar haddii iyo hadeeran degmadii xudur ee, maamulka degmada xudur may dhagdhagaaga isu suubi maadaama isa ee, lahaan ee, bugtaani oo weliba degmadii ee, culays zaa'id ee markaasa ee, shacab badan iyo haka jabeen runtii culeyska midgiisii culaysya waleyska marka roob ee magaalamada gobolka boqol ee, dhibaatooyin badan dad oo macnaha barakaayaasha nimankaas nabadiida ee barakiyangaa ka suganaayeen ilaa dad badan ee ee, culeyska dareemo korte ee, meel- ee, marka rooba qaabsha iyo ee, dhibaato badan ku jiran haddana dad ah ka barakayen ee, dareemo korte walaasya marka alxamdulilah yoosaasatana way bala suubiyey ee, dadkii deegaanka suubiyey waldiji dad fara badan oo yaal iyo balaan iyo yaal ee badan maanaa ya iyuu dadka barakaayo ciidamadaasi maanaa lagu reeba marka dadkio dadiigana linsuubi ilaa harta garangana kahay warsabantaabyaa daawi linsuubi eedan tirooga dhammaan jawdiyo internationalka maanaa yoona gurmudkaasa suubiyeen maamulkana way suubiyey aniyoo maanaha raashimidiyo iyo deegaankiiyo gaafas iyo biyoja iyo walaaji way ku taadirahay waana siilinka talagalayaa lindiji alxamdulilah marka waa ka filan meel run ahaantii waa magaalo yebsaasqu marka eh, gurmudaan baanyi run ahaantii dadkaas gurmudaan baanyi dhinaca kasta eh eh, eh, dowladaha koonfur galbeed iyo dowladda dhaha iyo dhammaan hayadaha caalamiga eh, waybaan baanyi gurmud degdegaan baanyi laakiin unuuna ilaa had- karaanasho nabadgelyadiyo iyo deegaanshiyo gaafkas hadduuna ana deegaankii eh, magaalmadaada ka suganaay intaasa suubinin guddoomiyaga degmada xudur mad maalin emed oo idaacadda warsan waraysi si ayaa kaasaayo guddoomiye idaa maasanta aysahay
بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنجر أروض الأبقريوك حفيسة إي إيدو إي العامل abshir sida iidoysada is aroosamadu waan istareeha arwidiliin oomanayay inbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar baydhowniin kuwaytay alaabwareeg wayku oombahi إلا وليجيلا أوركانا أنرونا على وريد إبتسي بأرلادن لينك أرقنا أريتي أذا عندك صوب مدي أوروسيا اسمه تلون هاتو إريتونك بهانة أبو أبو لي كقراسة هو على زناياسة أدونا لما برواها أردا كان إيصول أروو الآمن مدو هنقو إذيك alaab orjinaal ee isjiida laha saaray afar meelodaha ku jabtiliin eraan ilbaydhow laylikiin kusuubiya injineer aalami ee wal eeshiyan walhabari ley adaka aalasa ka ilma dhammaysadiya arwuda siinhayte afley ay unnu siinkasha sheegne bulshoy kooyanii la araga arwo alla aamin generaal farneejar ooyi olmo dhawaaw obsidii aarmugudaaw ariidul huba hoo ale'eta aradaa ii owlaadaa ehelkaa ii ashiiradaa
qaybo dhexe ee barnaamijka kulanku warsan iyo hasidirna dhegaystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka ku dhugun sida tan qodobka kale ee kulanka hamidnimada una kaftiraan waliba uusan nagadeeya ciidankii dhowaan kubay degmada tiyeglow ee inskajari militariga soomaaliya iyo weliba ciidanka koonfur galbeed iyo qorsheeyahan iyo marlamaad galantiyo hagale degmada tiyeglow walina geeka degmada xudur ee gobolka bakool deerey wafdo markaasi niskajara xildhibaana dowladda soomaaliya ku tirsan iyo weliba wasiiro maamul goboleedka koonfur galbeed ku tirsan welina iyoon kuur galaaena xaaladda ciidamada iyo weliba qorshaha degmada tieglow oo iyo reed anfadaha in galantiyo iyo hakanagaan taliyaha ciidanka booliiska gaarka ee degmada tieglow cabdi ibraahim taakooy oo qadka teleefonka arrimogaas idaacadda warsan walku weydiida weliba usaray
walaalka horta maalinka la maado xildhibaanada een daraad dhawaan faraarikoy een gaani milatarisiani een geedkana dhaxay een xildhibaano iyo magaraysa een wasiir eelay lamadii obisa koen een moraalka kolley baan ciidanka mana kolley saarin milatari adeed ciidanka moraalkeeni inaan dadsanyi insha allahu daraadna een kolley saad ogta maxaan ku banna meelasi boodna rawt iyaglo een maxaan ku banna absi een meel aan ku bahay heerad milatari lahaan ku bahay haddana si degdegan in liinkanaga waqajiya ayna fahamtay eedan kasi marka wafdiga geeka degmada xuduraha deeri ujeedka iyo unkoeeg ma iy ha ujeedka intii ma garanaysaa marka ku dhamanaay ciidamada iyo qalabka ku dhamanaay dhamaystiraan hayti waana dhamaystireen insha allah wali bariba ku degmada tiyelo niya ka poland haddii ilaalinasi ama sabahalageeda waayahay ciidankii degmada tieglow ha ku bahi koonfur galbeed soomaaliya hogaanka ciidankaasi eeta taliyaha ciidankaas hogaamiyaya eeta degmada xuduryaa haddii xilligan roogto oo la hadalaayta marka mar haddii xildhibaanadii iyo wasiiradii koonfur galbeed hasiin deereen saanadii ciidanka la hasiin deersii qorshaha higa ee ee ciidanka markaas qaada doona may ay ha qorshahaas koley gruub xoog ah in la qaado ma garanaysaa degmada tielo si degdegan lanseeda umudahaas sida nimankan khawaarijiinta ay ka- kagu maadahayaan marka ini macnaha toosa linku hoogo linku deera yaman go-aankaasi ka deer taasiyano dhamaan in qorshaysanaaji koley nimankaan gawaabin horle iyo qalabkaan hiisana iyadaa kama hasinin marka inuu degdega seeno rajaan insha allah waayahay taliya weliba idinku warbiaasa intii isin jidkaha ka jarteen tan iyo intii xudur isin hadeerteen bal xaaladii jidka isin ha kula kulanteen iyo weliba dhammaan ciidankii ada hogaamiyaasi bal idinku warbi xayiirkaas ilo aan ku bahi ilaa ku kooy la darigka ka jarni labadaas beri wal oo ma garanaysaa hor surmo ama baalsurmo maaran marka ciidanka midna ma habari algaras hamari aminka la maadno ma garanaysaa meel laadulaali habari aminka daalataa kahoyda kolley hadda khabaarki iyo nidaamkiisa la isku feyle islata ciidanka hadda ka filanya in iyo degmada la wareegaan oo degmadii iyo reed galantiyo hangala degmada intii lagu wareegaan dhammaan tuulooyinkii gacanta kaagna la wareegayaan insha allah waana iska filayin dhobka filan iyo saaladka filan la heleen si degdegana sheereen insha allah kulley walaysacdan folle unabaasiin sheega doona insha allah ciidamada awal waliba garab siyaayay ee ku barbar dagaalamayay ciidamada etoobiya ee degmada tieglow roogi mar haddii ciidankii degmada iyo hoosku kubaan ee etoobiya marka ee qorshaha ee la wareegowka tieglow ee mar labaad isna rajaysan may ay ma in ciidankii soomaalida shiliidiya iyo galanta kidhikaanga mise ciidamo ee kale oo ajnabi ayaa ee howlgalka siin la hogaamiyi doona may may rajayna walaalkay ini macnihi ciidamada tielo aan kubay keliya oo soomaalida inay gacanta ka qobdaan si degdegana qobdaan ciida etoobiya haddina raaca haddina raaca bad kolley hadda kolley qorshaha maninka jarfaanta waayahay ee xaalado bini aadamnimiyo jari ee ciidanka shaleediyo meelamaha kubana dad eedan fara badan oo maateeya ee ciidanka rahi bal xaalada bini aadanimo ee dadkii hasiin rahi bal haddii aada faahfaahin oo sida xaaladiyo aa kolley walaalkay horta lan macnaha guriyaha ku tabay guri dadkooy dareemas qalabkii kajeefadaay gogolaani iyo iskutaanas ini raashin lahayen gordaas marka ini degdegan ka dhagmo rajaan insha allah guryahooda ini macnaha degdegan ka nolol ahaan yeelahay waayahay taliya ee degmada tieglow markiin horeysa oo ciidanka iyo haaska kubahaanga ee ee ciidanka ee inta badan weliba markaas haysatay dhibaato dhimigii oo saanada ah marka islata haddii iyo galanto ee haangala degmada tieglow ka filinaadeen ammaanka guud ee degmada tieglow
may rajaan ini degmada tiyadlo ina waaxyad ka filnaadaan taaniduna dhammaystiranta insha allah kulleyna walxabigeeka noodan kubaa reerbaanada iyo wadiyaduna may ballanqaadeen ini magaranaysaa ini walaalo walaay ku dhamaan dhammaystiraan insha allah walyaabo ee kuwada hadleen wafdiga may ay waxyaabihii ini nabadbixin nidaamka la suga gruubkan la qaada degdegna tielo linseeda diyaarad intaa kadega fadin meelaha kadega taliyaha ciidanka booliska gaarka ee degmada tieglow oo inku warbiyaayey in iyo dhowaan degmada tieglow garantiyo marlamaad hagala doontiya kaasaay taliya eedaa maasante
insha allah adaa mudan
bakaarka qalabka dhismeeda almuwiro maarnamey horbay dhowa baydhabakiyaala qantaawi jeegu abaabaanigi jeeyen maymay tubelin maarnayso oo magaaji gagoran gudaha almuwira haa gudaha galaad haba maarigaaso walaagi alaabhay asnuugi arintan maskisheene adiina wadhilahaysa hamara qalab ismuku doonade alaseyti bakoe agluwa hadaa edebni doorku doora istibaarni walyara xukuumadu fuuluwaa المغيرة على تقت ماذا إدياو أبور من شيء الدموع أبور من شيء غير أنس جوشن أذدا هو البلين إنكران المغيرة على تسم والقوم بحي أفردور لإسكرتارتي دولي ستي عارش كولي فدي إسجيد كولي رورتي عند ميلي كولي لكويتي وغاو المغيرة على تقت ماذا أو يسين فضاسن يكارو سن أموغتن إليك مرو
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyonu dhugusatan dhegaystayaal qaybo dhexe barnaamijka kulanka warsan ee weli ku guda jirna qodobka kale ee barnaamijka uuna kaftireen waliba uusan nagadaya kulun geek iyo inisku kooyan urur markaasa ku dhisan degmada tiyeglow isla markaasna kulunkaas iyo kuwa leda magaalada baydhabo waliba iyoo ku ka hadaleena arrimo dhinigiyo weliba degmada tiyeglow xillo markaas degmadaas galantiyo inka jarta al-shabaab waliin la sheegay in dhibaato deegaankaas iyo kuteeginta oo iniska jarta walbarashi iyo weliba dhaqdhaqaaqii ganacsiga oo markaas surumi ururka t y n oo markaas ku dhisan degmadaas weliba iyo cambaarayeenaha kubahowka ee ciidanka etoobiya iyo weliba ahaan dowladda soomaaliya iyo hawkubeen deegaankaas walina iyo markaas kulunka kureed iyo hasaarena qodobo iyo ku hadleen
asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu may baan ku salaamay dhammaan ururka dhalinyarada t t y n tglow youth network iyo dhammaan dhegeystayaasha oo dhegeysada doona kulankan may baa ku saabsanayay ururka dhalinyarada tjeglow oo isku wareysadaaye sharkuweeldhadaay qaabkii iyo sidii degmada ku dhiidi arrimooshe sidii waa lanisku weydiifadeen iyo intii iyo tabartiyo ita wali u tarfadeen dadkii bogtaali inii wali tarfadeen isku wareysadaan iyo baaq siiliinka darfadi dadka armoogas qusay kudib dood dhar iyo walbadan oo listusi kudib maybaa ururka hasaaray baaq dhowr qodob eh oo yacni fadaan inayni la wadaagaan dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer baydhow ama koonfur galbeed may fadaane haduun in ururka degmada tiyeglow ee dhalinyarada markilaham gabayon linkasaw t y n mayba baaqan daraane dhammaan maamulada dowladda iyo dowladda koonfur galbeed dowladda soomaaliya iyo dhammaan saaxiibada soomaaliya dowladaha qodobada unu daraan number kow may kumid ah number kow ma intaan siyeene inti ka dhamati mase naftiyo kawayti isbedelka kudhihi degmada oo kediska hay qodobka lamaad may hadhawaayane maamulka degmada xudur qaabkiiyo handhawaayan quruxda badanaay sharafta lahaay halkaasnimada lahaay iyo anqaabileen walaalaysho oo dhibaataysan reertiyeglow qodobka saddexaad ururka mayba ku-xinya dhammaan adeegyadii bulshada linhay degmada tiyeglow oo dhammaantiyo wada hirmeen iskool waxbarasho caafimaad horumar dhammaan wali meylasku sooday oo hirmeen macalimiinta iyo maamulayaasha baxeen oo haan huduran qahi ka jaraan maadaama maamulaha lahangoodii intaas dhon may bua iidan kuxuna maadaama bulshadii aramooshe hakad galeen qodobka afaraad mayba kuxuna dowladda etoobiya qaab degmada unkubati iidan kuxuna oona dad dhiig badana kudeeda hafade oo ilaahay noo baajiy subxaana watacaala oo ma arane qaabkaasay soo bidi taan iidan kuxuna dowladda etoobiya arrintaas nay soo bidi qodobka shanaad mayba hadhawaayeen maamulka degmada tiyeglow go-aankii oo qaadeen inay isku guran degmada maadaama xoogagii taabacsanaay mise ilaaliyaay mise kaalmaysadaay iyo baxeen si dhibkan yaraayan yoona meelisu ku baxeen mayba waa hadhawaayeen qodobka lihaad ururka t y n mayba liyaa dowladda koonfur galbeed inay si deg deg ah inka dhaqsi ah badan liinkanada degmada tiyeglow oo dadkaasi inagana qaxootin inagana aniyoo si dhaqsi le howliga degmada ku socday iyo si dhaqsi le macnaha liinseeda qodobka toddobaad baarlamaanka dowladda koonfur galbeed ma injeediyaani may wadneeha mooshin ku dhan ee dowladda etoobiya xaqdarrada ooyo ka dhaqanti xaqna mingle sharcina mingle in dhiigaana iyo ka weydiisata dhaqaala ururka ma hajeediyey dhalinyarada ini magdhowlan hala gooskii ka dhabaatooway laka dili intii laka goorii dhabkaasay oo ku mid ayey cabdiraxmaan diyaar lankale raw iyo qoysyay oo yacni arrimogaas ka dhammaadeen iyo intay lamid eh intay ka dhammatay dukumeenti soo la weyday dowladda etoobiya maqdhow inay ku hadla ee baarlamaanka ku codsadaan baarlamaanka mayba kaloo ku codsadaan inay garabnaysiyaan dacwadaas intay khusayd ama mooshinkaas oo maqdhowka ka saabsan dowladda etoobiya qodobka inka dambeeya oo qodobka sideedaad gabagabada ah maylana maamulka degmada xudur abaal wiinga niilatin haddii dhan reertiyeglow qaxootama noo dhagnay wafdinay dhigteen xafiisyo joodaranay dhigteen yacni hallan oo qaxootanta badan buush ee liin dhakaay laakiin dhammaantio mayba la dhakay een xafiisyo guryaal oo si liin dhisim anaha een ummadaas layla deji een qaxootama noo dhagnay wafdinoo dhigteen abaalkaasna ma ana aman gudadownama oshiinay een insha allah ilaahay dadkana dhaki nooweel een mayba ururka kuxinya sidoo kale dadkii imbahi dhinaca beledweyne oo daryaal fayla halna oo yoona qaxooti nagadaan warna linku hayno koonfur galbeedna nhayna to dadkaasi magahayd ururkan t y n baaqusa kusaari degmada tiiglo intaasaa ka gabagabeeyaan mayba kaloo lena dowladda koonfur galbeed iska daytoy sidii dadkaas liintiira fadi iska daytoy sidii degmadasiis dhaqsale ninka nagada fadi insha allah
waayahay dhegaystayaal aadan isaaq cali guddoomiyaha ururka t y n yakaas hay oo ku hadlayay arrimo dhinig iyo keedhow ifkaasan dambeey guud ahaanba barnaamijka kulanka warsan ee uu kaysan kuldararkan raadiyaha warsan mukhtaar sheekh aadan dalmariya barnaamijka hasaari dhaayo uga farsameeya cabdullahi nuur aysan diraysaa intina barnaamijkan kuwalamididkan ku kulmaana nabaddaana